bismillahi raxmaan raxiim cabdinur waa saa u sheegtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xamaanta xabsiiskiisa kusoo booqday wafdi ka socda dalka china oo uu hogaaminayay safiirka china li oo madaxweynahan waxaa ku weheliyey wasiiradda arrimaha dibadda ahna kursimaha ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen fawziya wasiiru dowlaha arrimaha gudaha safiirka china u fadhiya soomaaliya madaxweynuhu wuxuu aada uga mahad celiyey wafdigan china ee yimid magaalada muqdisho shalayna heshiis la seexday xukuumadda iyo in ay rabaan inay soo celiyaan xiriirkii taariikhiga ahaa iyo dibudhiski ay dalkan ka wadeen madaxweyne xasan sheekhna aada iyo aad buu usoo dhaweeyey tallaabooyinkaas wuxuuna sheegay in soomaaliya ay muuqato mashaariicdii dalka china hore uliyay dawladdii hore bare iyo wixii ka horeyey haddana dawladdiisa diyaar u tahay in ay xiriirkaas sii labalabato isla markaana maaragtay soomaaliya u yahay qani ah oo kheyraad dhan beerahii iyo kalluumaysiga iyo iyo xoolaha iyo kheyraadka kale dabiiciga ahba marka runtii kulanku waa kulan maaragtay madaxweynaha uu soo salaamayay maadamaa shalay afkuuda ee la saxiixdeen wafdigan uu hogaaminayay safiirka china li wenyan waxa uu sheegay siduu ugu faraxsan yahay kulanka madaxweynaha waxa uu sheegay inay ka go-an tahay khubarada la socota ay yihiin dad qiimeyn ku sameynaya mashaariicdii horey dalkan looga fuliyey ee mashaariicdaas loo dayactiro kuwo kalena dalka looga fuliyo kulanka intaas ayuu ahaa waa gartay marka xarumaha sida gaarka hadda shaqada uga bilaabayaan oo ay dayactirayaan waa xarumahe waa xarumihii horey maaragtay u dhiseen sida tiyaatarka qaranka sida staadii muqdisho sida isbitaalkii banaadir iyo waddooyin kaleba maaragtay dalka gudihiisa ay ka fuliyeen marka waa mashaariicdii hore oo dhan laakiin haddana ay xiriirkan bilowday ra-iisul wasaare ku-xigeenkan ay ku tagtay magaalada waddankaasi china waxa uu keenay in lasii labalaabo xiriirkii iyo islamarkaana dawladdu ay dhowaan gudbin doonto dhammaan mashaariicda dibudhiska dalka si ay dalka jabaa dalka china uga qayb qaataan waa gartay afhayeene markaa ma laisku soo hadalqaday xilliga dhabta oo mashruucan uu ka hirgelaya magaalada muqdisho
waxaan filaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan bacdamaa la keenay dadkii qiimeyn lahaa khubaradii arrintaas ku takhasustay waxaan islenaha sida ugu dhaqsiyaha badan sida kale waa la socotaa dawladdan madaxweyne xasan sheekh maxamuud hogaamiyo waa dawladdii bilowday fursado in dalku ka baxo muxuu ahaa colaadihii nabad ay timaado la horseedo in mashaariicdii horumarneed dalka laga hirgelin karo waa la socotaa dalka turkiga walaalahan ahay inta mashaariic ay magaalada muqdisho iyo magaalooyin kaleba ka fuliyeen rajo weyn guuna madaxweyne xasan sheekh qaba in caalamku hadda ay usoo jeestaan dalka dibudhiska u baahnaana loo helo si ummadda soomaaliyeed ay u helaan mashaariic shaqo u abuuri karta mashaariic nabadeed ka qayb qaadan karta mashaariic waxbarashadii caafimaadkii adeegyadii dadka u baahnaayeen lagu heli karo waa gartay marka ugu dambeynta injineer waxaan rabaa inaan ku weydiiyo madaxweynaha iyo wafdiga china ay maanta kulmay ma ka wada hadleen sidii dib loogu fugi lahay safaaraddii china ay ku lahayd muqdisho ha qasaas waa ay ka wada hadleen shalayna guddoomiyaha gobolka banaadir ahna doqon magaalada muqdisho ayaa guddoonsiiyey maaragtay dhulkii ay dhisan lahaayeen waxaana filaynaa dhawaan in dhismahaasna uu bilowdo safaaradda chinana ay dib uga furato magaalada muqdisho tan oo runtii tusaale u ah guusha isdabajooga ee dawladdan xasan sheekh maxamuud ay ka gaartay arrimaha dibadda iyo soo celinta xiriirkii maaragtay caalamiga ah taasna waa arrin kale oo madaxweynuhu aada iyo aada uga mahad celiyey in dawladda china ay go-aansatay inay dalka timaado oo ay ka howlgasho
waa garta aada umahadsantahay Salam.